barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal halkani waa washington kusoo dhawaada idaacaddaeeda duhurnimo oo idinkaga imanaysa laanta af soomaaliga e v o a oo aad ka dhegeysataan mawjadaha gaagaaban iyo fiimada geeska africa iyo barteena internetka ee v o a somaly com iyo boggaan ku leenahay barta facebook
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa sabti afar iyo labaatanka bisha juun sannadka laba kun toddoba iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah jacfar kuukaay
qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid a barnaamijka madasha dhallinyarada oo ay marti inoogu yihiin qaar ka mida dhallinyarada soomaaliyeed ee wax ka barata magaalada khartuum ee dalka suudaan majaalka aan bartay ama cilmiga aan bartay inaan ugu adeego dalkayga iyo dadkayga baa baa ii qorshaysan insha allahna waxaan rajeynaya waan ku talaweynaa inay ii hagaagto
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan qasiidadan nebi ammaanka ah
sidoo kale waxaan idiin haynaa wararkii u dambeeyey ee ciyaaraha marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida saraakiisha dalka shiinaha ayaa sheegay in boqol qof ay ku dhinteen koonfurta galbeed ee dalkaasi kadib markii robab xoog badan oo halkaasi ka da-ay ay dhaliyeen in dhulka dhoobaleyda ah ay ku duumaan dadkaasi saraakiisha ayaa sheegay in robabkan xooga badan ay dhaliyeen in ay aasmaan in ka badan afartan guri subaxnimadii saaka oo sabti ah sidoo kale dhoobada iyo dhagxaanta kasoo hoobtay buuraha ku yaala deegaankaasi ayaa xidhay ilaa iyo laba kilomitir oo ka mid ah wadada ku dhararan webiga mara koonfurta galbeed ee shiinaha booliska dalka shiinaha ayaa sheegay in ugu yaraan afar boqol oo askari ay ka qayb qaadanayaan howlaha gurmadka
fallaagada dhinaca bidix ee dalka kolombiya ayaa sheegay in ay sii daayeen laba weriye oo u dhashay dalka holland kuwaasoo ay afduubteen xilli hore oo toddobaadkana ogeysiis twitter-ka ay ku faafisay ayay kooxdu ku sheegtay in weriye dek johannes bolt iyo sawirqaade egenio anresti maria flonder lagu wareejiyey wafdi ka socday kooxda xuquuqul insaanka kolombiya meel ku taalla baadiyaha gobolka norte de santander tawerar uu bartiisa soo dhigay ayuu sarkaal ka tirsan fallaagada kolombiya ku sheegay in labadan weriye la sii daayey iyadoo xaaladooda caafimaadna ay wanaagsan tahay raggan ayaa isniintii lagu qafaashay gobolka waqooyi bari ku yaalla ee andiis kooxda afduubka geysatay oo magaceeda loo soo gaabiyo f a r c waxa ay heshiis nabadgelyo ah la saxiixatay xukuumadda dalkaasi sannadkii lasoo dhaafay
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii madasha dhallinyarada waxaa soo jeedinaya nuur xasan nuur nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenna madasha dhallinyarada oo goorahan oo kale maalin walba oo sabti ah aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijkeenna toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay ardada soomaaliyeed ee wax ka barata jaamacadaha dalka suudaan waxaana marti igu ah dhallinyarada kale ah fardowso qorane maxamed cabdirasaaq cerday iyo cabdinaasir xuseen cali jees dhallinyaradan oo ku sugan magaalada khartuum ee caasimadda dalka suudaan ayaa su-aasha ugu horreysay oo aan weydiiyey waxa ay ahayd kulliyadaha iyo jaamacadaha ay ka dhigtaan dalka suudaan waxaa ku horumaraysa fardowse qorane waa mahadsan tahay nuur bukhaari aad baa umahadsan tahay aan ku dhawahay aniga magacayga waa farduuso qorno faarax waxaan ku suganahay caasimada dalka suudaan khartuum waxaan bartaa kuliyadda dhaqaalaha qaybta xisaabaadka ama accountingka waxaan jeclahay ama xooga aan saara aniga dhanka socialka ama sida horumarinta dadka in la horumariyo waxaan kaloo aada u jeclahay siyaasadda waxaan jeclahay in wadankayga uu noqdo wadanka dhaqaale ahaan ka saro maro una sareyn doono wadamada kale afrikaanka ama adduunka o dhan insha allahu tacaala waa ma waa mahadsan tahay firdowso waan rajaynaya insha allah in hamigaada uu ku hirgalo waxaan isna jeclaan lahaa inaan siiyo maxamed cabdirasaaq cirday maxamed adigoo ku bilaabi doona magacaada iyo jaamacadda aada dhigato iyo qeybta aad ka dhigato waa mahadsan tahay nuur magacaygu waa maxamed cabdirasaaq cirday ka barta jaamacadda international university of africa ama jaamacadda loo yaqaano afriqiya alcaalamiya kuliyadda engineeringka qeybteeda electrical and electronic engineering waa mahadsan tahay sidoo kale waxaan isna jeclaan lahaa in uu dhegeystayaasha isbaro cabdinaasir xuseen cali jes cabdinaasir
nuur bukhaari adiga iyo tiamka v o e da waan salaam marka koowaad marka labaad magacii waa cabdinaasir xuseen cali jes waxaan dhigtaa akademiyada culumta injineeriyadda oo academy of engineering science waxaan ka dhigtaa master of electrical engineering waxaan ka dhigaa master oo mxaanaha awoodda korontada injineeriyadda awoodda korontada waan dhigtaa marka horena mxaana bajularka waxaan ka baxay jaamacadda caalamiga africa
waa gartay dalka suudan waxaa la sheegaa inay wax ka bartaan ardayda ugu badan ee soomaalida ee dibadda wax ka barata marka maxaa lagu qiyaasi karaa cabdinaasarow ardayda soomaaliyeed ee suudan wax ka barta tire intee la eg
ma jirto horta waxa jirta tiro koob saxa oo rasmiya oo go-aan ma jiro laakiin waxaa lagu qiyaasaa afar kun ilaa shan kun oo arda soomaaliyeeda oo jaamacadaha maqaana caasimadda barta iyo kuwa gobolada gobolada dhammaan suudaan gobol kasta waxaa ku arkaysa arda soomaaliya oo dhigata jaamacadaha gudaha saasoo kale jaamacad kasta oo ku taalla ama muasase kastoo waxbarasho waxaa ku arkaysa arda soomaaliya inkas marka inkastoo aysan jirin tirikoob rasmiya laakiin haddana waxaa la sheegaa afar kun ilaa shan kun
maxamed cabdirasaaq ardayda soomaalida ee wax ka barta dalka suudan kuliyadaha ugu badan oo ay wax ka bartaan ama ay xoogga saaraan waa kuwe maxayse u badan yihiin ardayda ma iyaga iska bixiyay mise waa scholarship ardayda soomaaliyeed ee ku sugan dalkan suudan run ahaantii horta magaalaad badan ama focal kala badan badan baa jiro ay dhigtaan laakiin waxaan oran karaa saddex magaalo ama focal bay ugu badan yihiin waxa weeye dhaqaalaha caafimaadka iyo engineeringka saddexdaas bay aada ugu badan yihiin waan oran karaa sidoo kale ardayda soomaaliyeed ee suudan wax ka barta intooda boqolkii waxaan odhan karaa lixdan ama konton ay dhaahdee waxay waxay scholarship bay udhigtaan jaamacad weliba haddaanan si gaara u tilmaamay jaamacadda loo yaqaano international university of africa ama jaamacadda afriqiya alcaalamiya way jiraan dad inta badan kadhigba udhigta jaamacadaha kale ka dhigta laakiin ardayda soomaaliya waxay ugu badan yihiin khartuum caasimadda wax ka barta waxay u badan yihiin jaamacadda la yidhaahdo africa international university adigu boqol kiiba konton meelahaas waxaan is leeyahay scholarship bay ku dhigtaan way jiraan dad iska baxya iyadana way jirtaan laakiin waxay badan yihin jaamacadaha kale jaamacadaha kale wadanka jaamacadda international africa international university oo ah jaamacad inta badan foriyanka ama dadka ajaanibka ay u badan yihiin marka xataa dadka ajnabiga dhigtoo dhan intoo badan xataa wax badan scholarship marka laakiin jaamacadaha kale soomaalida dhigata ardayda soomaaliyeed jaamacadaha kale dhigta inta badan waxa weye scholarship uu ku yeriya waa mahadsan tahay fardowso qoran ayaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo fardows markii aad wadanka tagtay caqabadihii ugu waaweynaa ee kusoo wajahaa maxay ahaayeen
wallahi aniga caqabadihii ugu waaweynaa waxay ahayn horta ani waxaan ka imid waxbarashadayda dugsi waxaan kusoo dhigtay kenya markii halkaana imid waxay ahayd caqabadii igu horreysay oo ay soo wajahda luuqadda carabiga wadanka ku hadla luuqadda carabiga oo ayaga khaas oo local ah daarajiye ay dhahaan marka luuqadda carabiga waxay tahay mid aan la fahmaynin taas ay yani dadka ay aada ugu dhib qabaan dadka ardayda cusub meesha oo ay rafaad ay ku qabaan wa garta marka sidee ku xalisay caqabadaasi waxaan ku xaliyey waxaan la saaxiibay gabdho wadanka u dhashay gabdho ka imaadeen khaliijka oo soomaali ah kulli waan saaxiib la noqday kulli baa maxaa la dhihi jira oo aan kula sheekaystaa markasta saaxiib aan nahay oo aan every time aan kula dhex jiraa sidii waan ku noqday baabadka afka carabiga ahaa oo aan u noqdaybo hooyo camal oo dadka yacni tababarayso waa garta haye marka eh, marka laga soo tago dhinacaas en, xagga luqadda caqabadaha kale ka waran dhinaca dhaqanka iyo cuntada iyo cimilada eh, ma ku kala duwannahay en- en, soomaali ahaan suudan may absolutely waxaa horta cimilada waan ku kala duwannahay meeshaan aad bay meel u kulul weeye laakiin kuleelkaas eh, waxaa haddana jiro a c a c kaas oo dadka isticmaalaan dhaqanka haddii la dhaho dhaqanka soomaalida aad bay isugu dhow yihiin Eh, hadday noqoto cunada hadday noqoto eh, dharka xirashada way isku dhow yihiin aad bay soomaalida isugu dhow yihiin dadka waa dad aan kala farqi farqi umaba dhexeeyo marka imaade awal waxay horta meel aan ku farxee noqotay yani markaa saa usoo geshid wadanka waxaa arkaysaa waxaad dareemaysaa inaad joogto wadan islaam ah dadku jecel ma meel alla meesha markan waxaa lagu leeyahay soomaaliya soomaaliya yani waa dad ku jeclaysiinayaba diintii iyo dhaqankoodiiba dhaqankoodana aad baan isugu dhowna haddii aan ani aan dhex galay waxaan noo wadaa field trip oo jaamacadda ee noo wadaa wadamo kala duwan waxaan tagnay kurdufaan meel la dhaho waa west sudan meeshas markaan tagnay waxaa weye dadka dhaqankooda khaas u ah aad sii tegaysaa markii aad ka tagta caasimada caasimada waxa uu ahaa dad yani ka imaada meelo kale dibadaha soo mareen wadamadan khaliijka soo mareen laakiin meeshas markaad tagtid kurdufaanka waa meel baadiye yara ah baadiyahaas markaad tagtid waxaad tegaysaa realitygoodii ayaga dhabtoodii waxa dhabka dhabka u ahaa yani hadday noqoto dhaqan hadday noqoto cunto hadday noqoto si kasto marka waa meel dad aada u fiican boqol kiiba boqol aniga waa aad bay iisoo jiiteen dhaqankooda waa dad masaakiin ah haddii aysan haysan xataa shilin iyo kumi waxay jecel yihiin inay martida sooraan mar kasto waa garta waayahay maxamed cabdirasaaq eh, xiriir intee la eg ayaa ka dhexeeya ardayda soomaalida ee wax ka barta suudan nurow ardayda soomaaliyeed halkan ka barata waxbarashada weliba caasimada khartuum runtii aad bay isugu xiran yihiin waa waxaa la odhan karaa taaliyada taaliya badan baa halkaa kabar taaliyada ugu activity-ga badan uguna macnaha isku xirnaanshahooda ugu badan yahay inta badan waxa weeye waxay leeyihiin baraamijyo badan bay leeyihiin waxaa jirta raabido ama midow guud ay leeyihiin oo ka dhex shaqeysa ardayda oo sanad walba waxa weeye guddoomiye cusub loo doorto kaas baa arday isku xirkeeda iyo ka shaqeeya iyo meel walba way jiraan arday inta badan gobolada fogfog wax ka barta laakiin ardaydaas iyo ardayda caasimada ka- wax ka barta inta waa isku xiran yihiin dalkan sudan nurow aa- ardayda soomaaliyeed aad baa looga qadariya aad baana loo ixtiraamaa runtii sumcad fiican bay ku leeyihiin marka iyaguna aad bay sumcadooda u dhowrtaan qofka soomaaliga ah waa qof inta badan meel kasoo jeeda weyn marka saa daraaddeed wuxuu jecel yahay inuu een, dhowro sharafta soomaaliyeed iyo sharafta ardaynimada sabra marka een, aad bay ardayda een, een, soomaaliyeed ee, ee, kartuum wax ka barta aad bay ardayda u- asluubtooda iyo dhowrsanaantooda u fiican tahay weeye een, intooda badan een, sidoo kalena isku xirnaanshooda wanaagsan yahay cabdinaasir xuseen en, cali jays ayaan jeclahay inaan weydiiyo cabdinaasirow eh, doorka dhalinyarada waxbaratay ama waxbaranaysa sida hadda idinka oo kale ee kaga aadan dhinaca nabadda iyo horumarinta dalka eh, waa nuuce maxaa kusoo jeedin lahayd door nuuce ah ayay qaadan karaa runtii door wanaagsan oo aada muhiim u ay ka qaadan karaan maxaa yeelay sida la sheego mu- dhalinyaradu waa mustaqbalka mataqaana waa mustaqbalka dalka iyaga waaye marka la sugaayo Eh, marka dad waxay ka qaadan karaan eh, positiva runtii waxay ka qaadan karaan inay faafiyaan ayagu tala mataqaana wadamada ay joogaan dhaqamada ay ka barteen oo dowladnimada ah iyo horumarka ka jira ayay waxay noqon karaan dad gudbiya oo bulshada soomaaliyed u gudbiya oo ku mataqaanaa wixii la bartay soomaalida aheedo dagaaladii iyo qubnaanti iyo qabaayilkii dad tirtira oo keena midnimo iyo mataqaanaa dowladnimo iyo subaray noqon karaan marka doorka ardada waa door aada u weyn Een, ardada meeshan joogtana waxaan aaminsanahay inay yihiin dad mataqaanaa doorkaas la rabo ee muhiimka ah ciyaari kara maxaa yeelay waxay joogaan wadan dhalinyarihiisu iyo dadkiisu iyo dadku xiran yihiin Ee, nabadgelyo ka jirto horumar ka jiro marka dhaqamadaas wanaagsan oo halkan aan ka baranay ee, waxaa nagala rabaa doorkeena xooga inaan ka geyno ku dhaqano dalka Ee, tusaale wanaagsanna aan- aan aan- aan u noqono ummadaha mataqaana kale dhalinyarada kale ee meelaha kale ka imaanaya marka waxaan aaminsanaha doorkeenu inuu yahay door qurux badan oo wanaagsan waxaan aaminsanahay ardada meeshaan ku nool inay yihiin ardada doorkaas ciyaari karta inay yihiin aadaan u aaminsanahay waa mahadsan tahay eh, maxamed aan cabdirasaaq ayaan jeclaan lahaa inaan u weecdo maxamed cabdirasaaq ee, marka aad dalka dib ugu laabato maxaa jeceshahay inaad wax ka qabato oo aad wax ka bedesho Eh, wallahi run ahaantii een, waxyaabo badan baan ka shaqsay ahaan aniga ii qorshaysan Een, waxyaabo badan waajib bay igu noqonayaan haddaan ahay qof akaademiga wax bartay Eh, bulshada soomaaliyeed iyo degaankii iyo dadkii aan u unsanaa inaan waxa weeye een, wax badan ka bedelo Een, majaalka aan bartay ama cilmiga aan bartay inaan ugu adeego dalkayga iyo dadkayga baa iga baa ii qorshaysan Een, insha allahna waxaan rajeynaya waan ku talaweynaya inay ii- eh, ii- ii hagaagto sida- sidaan rajeynayo Een, waxyaabo badan oo waxa weeye intaan meeshaan cilmiga aan ka bartay iyo dhaqanka wanaagsan ee aan wadanka aan jooga aan ka bartay ee intiisa wanaagsan inaan ee, wadankayga gaarsiiyo ee waxyaabaha ayna dheer yihiin ee waxyaaba badan ayna dheer yihiin baa jira iyo waxaa inaba ayna dheernahay dad- wadan africa baan isla wadan africa baynu badanahay laakiin waxyaaba iyagoo ayna dheer yihiin oo wanaagsan baa jira innaguna waxyaaba aan dheernahay oo wanaagsan baa jira marka waxooda wanaagsan inaan si kasoo qaado wadankeena aan waxa wanaagsan aan geeyo iyo iyo cilmiga aan ka bartay intaba waa i qorshaysan haddii la hadliyo waa mahadsantahay isla su-aashaas ayaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo ee, farduuso qoran farduuso marka aad laabato maxaa jeceshahay inaad qabato ama aad wax ka bedesho Eh, wallaahi waxaan jeclahay ama aan ku hamiyeyna horta waxyaabo badan Eh, khaasatan siduu maxamed sheegay waxaa jiro eh, si wax waajib kuga wax aa- yani adiga eh, aada hi- hi- higsanayso aniga waxa waajib kuga markaa xagga dhiga waxa aan aniga higsanayo waxay tahay eh, in aan horumariyo eh, waxbarashada hadlaha aada bay u liitaan gabdhaha waxbarato eh, wadankeena soomaaliya khaasatan ani meeshan ka imid Eh, waxaan jeclahay aan ku hami weynahay inaan maxaa dhihi jira eh, gabdhaha horumariyaan eh, waxbarashadooda dhanka waxbarashada ha noqoto hadday noqoto eh, dugsiga qur-aanka hadday noqoto iskuolkii wax badan baa eh, ka naaqisan oo dhanka waxbarashada ee soomaaliya hadday noqoto en, eh, inay ka mashquuliyaan eh, fikradihii hor maamooyinka ay qabeen ay noqoto gabadh wax ma baran karto hadday noqon lahayd maxaa dhihi jira een, inaysan uhaysan lacag maamada ama aabihii waxaan jeclaha hadduu ilaahay idmo in ay fikraddaas ay yaraato qolkiiba eh, sideetan meel la dhigo labaatanka haray yani waa dowladdii dowladdii waxaan rajeynaya in maxaa la jira ayadana ay garab istaagi doonto ama waxa kaloo haray waxaan rajeynaya aniga eh, firdows ahaan in aan xoogayga aan saaro waxbarashada hablaha boqolkiiba sideetan inaan eh, juhdigayga ku bixiyo eh, waxbarashada hablaha hadduu ilaah idmo Een, cabdinaasir xuseen cali jees ee, adiguna maxaad ku dari lahayd waxaan ku diri lahay horta waxaan ku raacsanahay intay sheegeen waagii iga horreeyey laakiin qof kasta een, wuxuu leeyahay qorshayaal shaksiya oo raba inuu sameeyo marka laga fito qorshaha shaksiga een, wadankan waxaan unimid inaan waxbarano oo wadan fog intaa soomaaliyaland soo dirnay sababtaan usoo dirnana waxay aheeday wadankeena een, waxaan rabno barasho inaysan musaafirka ahayn oo aan heli karin marka maadaama anagu aan fursad helnay inaan waxbaranay waxaan waajib nagu ah inaan dalka u laabano oo fursado mataqaana aan u sameyno dadka naga yar oo naga dambeeya si aysan ugu qasbanaanin inay meel kale aadaan marka waajibkaasna saaran oo ah maadaama ummadda aan usoo horumarnay oon waxbarannay wixii aan barnay inaan dalka ula laabano jaamacadihii ka- ka- ka dhigno yani ku shaqayno saasaan anigu aan aaminsan inuu waajibkeena na saaran yahay aan gudanana waa inaan gudanana waa rabaa marka laga soto qof walba qorshihii shaksiga uu leeyahay marka saasaan aaminsanah intaa ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeenna madasha dhallinyarada oo toddobaadkan ay marti igu ahaayeen dhallinyarada kale ah fardowso qorane faarax maxamed cabdirasaaq cirday iyo cabdinaasir xuseen cali jees oo ka mid ah ardayda soomaaliyeed ee wax ku barta dalka suudaan tan iyo inta aan barnaamij midkan la mid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doonno waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
nuur xasan nuur aad buu u mahadsan yahay barnaamijkii madasha dhallinyarada buu inala socodsiinayay haddana waxaad ku soo dhowaataan xubintii cayaaraha waxaa la diyaaraa maxamuud mascade
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha haddii aan ku bilaabo waddanka ingiriiska naadiga kubadda cagta ee southampton ayaa ku dhawaaqay inay tababaro u magacaabeen mauricio balagrino oo u dhashay waddanka argentina islamarkaasina leylinaya xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay kooxda kubadda cagta alaves ee waddankaasi sbain macalinkan balagrino oo afartan iyo shan jir ah ayaa shaqada kooxdaasi isaga tegay kadib markii ciyaartii kama dambaysteeda koobka del rey ee waddankaasi sbain uu ku guuldaraystay oo kooxda kubadda cagta ee barcelona ay ka qaaday waxa uuna markii la magacaabay kadib sheegay in kooxda southampton uu kusoo kordhin doono ciyaar wanaagsan islamarkaasina uu abuuri doono dhaqan ah in ciyaartoydu ay shaqo wanaagsan qabtaan oo ay aada u dadaalaan islamarkaasina ay noqdaan kuwa banooniga aan iska xaasidin oo si wanaagsan kubadda cagta u qaybsada laakiin macallinkan shaqada kala wareegay claudio puel oo ah macallinkii isagu sanadkii hore kooxda southampton laylinayay oo meel wanaagsan soo gaarsiiyey dadka qaarna ay kasoo horjeedeen sida shaqada looga buriyey ayaan la ogeyn in macallinkani isaguna uu kusii nagaan doono kooxda kubadda cagta ee southampton maadaama uu yahay nin daayer islamarkaasina khibraddiisa macalinimo ee waddanka ingiriisku aanay ahayn mid sidaa u wanaagsan walow uu tababara ku-xigeen ka soo noqday kooxda liverpool ee waddanka ingiriiska markii uu leylinayay macallinkii waddankaasi sbain u dhashay ee raviel abanites haatanna haddii aan jaleeco isla waddankaasi sbain ciyaaryahanka arbiola ee kooxda kubadda cagta ee real madrid muddada u dheelayey ayaa isagu haatan shaaciyey inuu ciyaaraha kubadda cagta ka fadhiistay ciyaaryahankan oo soddon iyo afar jir a ayaa sheegay in la soo gaaray xilligii uu ciyaaraha ka nasan lahaa islamarkaasina uu noloshiisa kale wax u qabsan lahaa ciyaaryahankan oo muddo usoo ciyaaray kooxaha kubadda cagta ee liverpool westenham iyo weliba kooxda kubadda cagta ee real madrid ayaa sidoo kale shaaciyey in haddii wax shaqo ah uu ka helayo kooxda real madrid aanu diidaynin oo uu xabadka ku qaadanayo isla sbain ayaynu ku jirnaayey ciyaaryahanka leonel messi mucjisada kubadda cagta ee barcelona iyo argentina ay ku dhaartaan ayaa u dabaaldegaya da-diisa soddonaad oo waxuu haatan ka mid noqonaya dadka kubadda cagta ku jira ee da-doodu ay soddonka sano gaartay da-daasi oo dad fara badan ay rumaysan yihiin marka ciyaartoyda kubadda cagtu ay soo gaaraan in ciyaartooda amaba xirfadooda kubadeed ay hoos u dhacdo walow ciyaaryahankan leonel messi uu yahay laacib mucjiso ah oo dad fara badan ay rumaysan yihiin in aanay da-diisu wax fara badan ka bedeli doonin weliba haatan waxaa lagu arkayaa maalmahan inuu dhinaca qadka dhexe usoo badanayo oo baasida kubadda cagta uu gooldhaliskii haatan kusoo kordhiyey si kasta ay noqotaba soddon jirka leonel messi ayaa u dabaaldegaya da-diisa sidoo kalena waxaa u dabaaldegayaa muddadii uu ciyaarayay in uu dheliyey in ka badan shan boqol oo gool haatanna suuqa kala iibsiga ciyaartoyda xanta ka socota haddii aan idiin dulmaro iyo waxyaabihii ugu dambeeyay wargeysyadu ka qorayaan kooxda kubadda cagta ee arsenaal ayaa la leeyahay waxa ay wadahadal kula jirtaa kooxda leon iyadoo doonaysa inay la soo wareegto ciyaaryahanka alexander lakazet oo kooxdaasi ay ku beecinayso lacag gaaraysa afartan iyo sagaal milyan oo ganiga ingiriiska sidoo kale kooxda kubadda cagta ee arsenaal ayaa waxa ay doonaysaa in ay booska u banayso laacibkaasi oo ay shaqada ka dirto ciyaaryahan olivier jiro b s g ayaa iyaduna soo gashay tartan loogu jiro sergio aguero wiilka u dhashay waddanka argentina una ciyaara kooxda kubadda cagta ee manchester city chelsea ayaa iyaduna rabta ciyaaryahanka bakayoko ee qadka dhexe uga dheela monoco kaasi oo haatan la leeyahay is-afgarasho ayay labada kooxood ka gaareen manchester united-na alvaro murata wiilka reer sbain ee real madrid ayay weli gorgorinaysaa walow wax wada hadal ah amaba heshiisa labadan kooxood aanay wada gaarin wiilkii layaabka lahaa embebe ee kooxda monokana waxaa dadka doondoonaya kusoo biirtay kooxda kubadda cagta ee liverpool oo iyadu leh haddii ciyaaryahankan ay kooxda kubadda cagta ee monaco doonayso inay iibiso xabadka ayaan u garaacanaynaa waanan la soo wareegaynaa si kasta ay noqotaba la arki doone halkuu ciyaaryahankaasi ku dambeeyo iyadoo macallimiinta arsen venger iyo zinadiin zidan oo laba nin oo faransiis ahna ay faransiisnimo doonayaan kooxahooda inay ku keenaan koobka kubadda cagta ee confederation scapka maanta ayaa mar kale la ciyaaraya mexico iyo ruushka ayaa wada ciyaari doona gruubka ay ku wada jireen new zealand iyo bortugalna madaxa ayay isla geli doonaan dhegaystayaal xubintii ciyaaruhuna waa nagay taatan ee kulan dambe waa mascadoo idila sidaa iyo nabadgelyo
haatanna aan xuseen barre aadan ka dalbado inuu inoo dulmaro qodobadii warkaa dunida ugu waaweynaa mid iyo laba mahadsanid jacfar saraakiisha dalka china ayaa sheegay in boqol qof ay ku dhinteen koonfurta galbeed ee dalkaasi kadib markii roobab xoog badan oo halkaasi ka da-ay ay dhaliyeen in dhulka dhoobeyda ah ay ku dugmaan dadkaasi saraakiisha ayaa sheegay in roobabkan xooga badan ay dhaliyeen inay aasmaan in ka badan afartan guri subaxnimadii saaka oo sabti ah booliska china ayaa sheegay in ugu yaraan afar boqol oo askari ay ka qayb qaadanayaan howlaha gurmadka mahadsaned xuseen barre aadan haatan waxaad kusoo dhawaataan qasiidada nebi ammaanka ah waxaa codkiisa macaani nagu soo gaarsiin doonaa shimaali axmed shimaali
nuur waxaan cunin maduu ku caayahay allah waa iibi aan caban allah awalow nebiyo aan salaama awalow nebigeenni aan salaamaye masi waabihiisaan salaama nuur waxaan cunin allah carshigiisi waa uduur waa iibe aan caban allah awalow nebiyo waan salaama awalow nebigeenni aan salaamaye asi waa bihiisaan salaama lama dhalin waxna ma dhalin wax loo dhigana lama arag lama dhalin waxna ma dhalin wax loo dhigana lama arag ومحمد به ونوح به وموسى به وعيسى به ومخلوق به أولو نبي وسلامه awalow nebigeenniyan salaamaye asiwaabihiisaan salaama wanuur waxaan cunin ebe raxmaduu ku caayahay waa iibe aan caban waa weyne amar kulul waa yeele xog badan waa weyne aan dhiman waa baari dhigan dhugul waa xaakiin farsamo badan waa kiini dhammaystiran waa weyne amar kulul waa yeele xog badan waa weyne aan dhiman waa baari dhigan dhugul waa xaakiin farsamo badan waa keeni dhammaystiran iskatiir la'aan dhidii dhulka keligii bay iska le codkaasi macaan ee shimaali axmed shimaali iyo qasiidadaasi ayaannu ku soo gebagabaynaynaa idaacaddeenna ee duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayay xuseen barre aadan iyo anigoo ah jacfar kuukaay bashiir abikarna dhinaca soo saarista buu gacan naga siiyey intaynu dib u kulmayno waxaanu idinku dhaafaynaa nabadgelyo
nuurkii abuure admiga hortiisu adunkaba daraadi ilow arkumayo nuurkii abuure admiga hortiisu adunkaba daraadi ilow arkumayo abtirsiinaadiisi ilagu idaysi abtirsiinaadiisi ilagu idaysi il hoose dhaladkii laga wadaa ilaashu naxariis ilaahay deeqdiisa haa